إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan taliyayaasha ciidamada booliiska ee gobolka banaadir ayaa bilaabay inay kasoo horjeestaan farmaajo iyagoo ku biiraya mucaaradka banaanbax looga soo horjeedo farmaajo ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho dagaaladii ka dhacay magaalada muqdisho ee u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin soo gaaray dadka shacabka ah iyadoona muqdisho uu ka socdo barakaac mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta tobanaad oo ah tan ugu dambeysa muxaadaraad tixano ah oo uu jeedinayo abu cabdiraxmaan mahad warsame oo looga hadlayo tilmaamaha gabdhaha muslimaadka ah guri ku yaalay gibiley oo dhammaantiis basbeelay ama gubtay ayaa waxaa si mucjiso leh uga badbaaday caruur yar yar oo ku jiray guriga dagaallo ka dhan ahaa shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya qaar ka mid ah bulshada carabeed ayaa ku baaqay in xiriirka loo jaro dowladda imaaraadka carabta mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim lagu soo qaatay tartankii shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ah kaasi oo la qabtay sanadkii kun afar boqol iyo afartankii hijiriga dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay toos u bilowday ka bixitaankeeda afganistan intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroonaa haatanna u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan taliyayaasha ciidamada booliiska ee gobolka banaadir ayaa bilaabay inay kasoo horjeestaan farmaajo iyagoona ku biiraya mucaaradka warkaas iyo war kale uu ku aadan banaanbax looga soo horjeedo farmaajo oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho wararkaasi waxaa ka waramaya maxamed daahir inkastoo shalay ilaa iyo maanta magaalada muqdisho laga dareemayo xasilooni aanan ku taagnayn caga adag ayaa haddana magaalada muqdisho waxaa dhufaysi ka qotay ciidamo badan oo ka tirsan mucaaradka kasoo horjeeda dowladda farmaajo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa jartay qaybo ka mid a wadada maka almukarama iyo wadada ka baxda kilomitr for ee tagta tarabuunka halkaas oo lagu arkayo maleeshiyaad qoryaha la fuulay qaybo ka mid a dabaqyada wadada maka almukarama ee muqdisho sidoo kale ciidamo taageersan xasan shii maxamuud ayaa iyaguna lagu arkayaa aagga mirinaayada waxaana ay jirteen wadooyin halkaa mara iyagoo u diyaargaroobay inay wajahaan dagaal kasta oo kaga yimaada ciidamada dowladda federaalka ma jirto wax heshiis ah oo laga gaaray waxaa keenay gacanka hadalka dhex maray ciidamada isaga soo horjeeda muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka waxa ay culeys saarayaan maxamed cabdilaahi farmaajo iyagoo tashiilinaya taliyaasha ciidamada booliska gobolka banaadir saacadihii lasoo dhaafay taliyihii ciidamada booliska degmada shibis farxaan axmed xasan jaraaye oo wata laba gaari oo cabdibile ah iyo ciidamo ilaaladiisa ahaa ayaa ku biiray ciidamada xasan shii maxamuud ee ku sugan aagga mirinaayada farxaan ayaa sheegay inuu isaga tagay shaqada dowladda isagoo saaxiibadiisa muqdisho u soo jeediyey inay ku soo biiraan militariga kasoo horjeeda dowladda kuwaas oo diidan muddo kororsiga anigu isma dhiibin laakiin waxaan gartay waxa meesha yeelan karta sidaas darteed waxaan garab istaagay aan u tegay oo shaqadii aan hayay anigoo ah taliyihii saldhigga booliiska shibis oo aan uga tegay wax meesha yaalo waaye marka waxaan garab istaagay walaalahay waxaan ugu baaqaa saraakiisha ciidanka booliiska ragga saaxiibaday ah inay soo garab istaagaan oo cadowga waddanka haystaan ka sifeenno sidoo kale xalay degmada cabdilcasiis waxaa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo maxamed cabdilaahi farmaajo ma ogolin mutogordhin ma ogolin dagaal uu farmaajo horseedaayo farmaaja wakhtigiisu wuu dhammaaday amarna kama qaadan kartaan ciidanka qaybihiisa kala duwan waxaan ku dhahaa maalintuu xilka qabta ilaa ay hadda muurda jidadkaan ku dhalaynaa jidadkaan ku rafaadsannahay maxamed cabdulaahi farmaajo hadduu jawow ka bixi waayo dhiiggeenna dhiiggii dhiigsiisu waa noo xalaal si kastaba xaal ku ahaatee muqdisho ayaa xilli kasta waxaa suurtagal ah inay ku dagaalamaan dhinacyada iska soo horjeeda waxaan hadda soo ifbaxaya in farmaajo uu aad kaga carooday ciidamada dhufaysyada ka qotay qaybo ka mid a magaalada muqdisho kuwaas oo diidan muddo kororsiga baarlamaanka ay u sameeyeen hay-adaha dowladda dagaaladii ka dhacay magaalada muqdisho ee u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin soo gaaray dadka shacabka ah iyadoona muqdisho uu ka socdo barakaac maxamed amiin ayaa faahfaahinaya iyadoo maalintii daraad oo ahayd axad uu dagaal ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka ayaa dagaalkaasi waxa uu sababay in uu khasaare kasoo gaaro dadka shacabka ah ee ku sugnaa goobihii lagu dagaalamay dagaaladii dhacay waxaa ku dhaawacmay qaar ka mid ah dadka rayidka ah waxaana la dhigay isbitaalada magaalada muqdisho dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalada la dhigay dadkan dhaawacyada ah ayaa ka warbixiyey dhaawacyadii lasoo gaarsiiyey xaleyto ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey isbitaalka ilaa iyo shan qofood oo runtii intooda badan qabay dhaawacyo fudud hal qofaa xoogaan isdheheen u darnaa oo caloosha dhaawac ka qabay kaasoo isbitaalka qalliin loogu sameeyey xaaladiisana hadda dhakhaatiirta sidaynuu sheegayaan ay soo fiicnaanayso uma ahaan runtii dagaalka xoogiisa wuxuu nagu bilowday duhradii wuxuuna xoogiisa ka dhacay dhankan mariina ilaa cabdilcasiis halkaasu ka dhacay isbitaal ahaan waxaana soo gaaray laba laba dhaawaca sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa bilaabay in ay ka barakacaan guryahooda iyagoona ka baqdin qaba in mar kale lagu dul dagaalamo haddaba qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxaa sababay in ay barakacaan ciid waa xabiibo danaa nagu khalaftay inaan qaxno gurigayna ka tagno marka waa ka bii male koronto male dhibaatadaasaana qabat halayba maba hurdinba halay jugtinaan ka cabsanayni hadda marka weedoo qahaynaa wax nooga horay ma lehba cid oo isna naqaanin le waad saana naga dhabewno saan ugu gabanayna waa daalay hadda marka waxaa rabnaa inaan magaalada geeska siina oo sii baxno sii hoogaa meesha saan karoon inaan u tagno oo meel sidaan ka fiican sidaan u tagno intay magaalada ka degayso niyo xaafadaan iyo holwadaag inta badan niyo waa lagu wada qaxniyo dadaan aqaanay dad aan badan aan aqaanay wax waa wada socdaan qof kaste marka waxay u socotaa si meel degan oo heli lahayd dowladda federaalk ayaa mar waliba waxa ay warbaahinta ka sheegi jirtay in shacabka danahooda ay ka shaqaynayso balse taa cagsigeeda ayaa waxa ay noqotay in farmaajo oo ilaashanaya kursigiisa uu ku dul dagaalamo shacabkii uu sheegi jiray inuu wax u qabanayo dowladda uu wakhtigeedu dhammaaday iyo mucaaradka ayaa u muuqda in ay ka go-an tahay in mar kale ay ku dagaalamaan magaalada muqdisho iyagoona u naxaynin shacabkii ay ku beerlaxawsan jireen mu-asasada al-kataa'ib ayaa baahisay qaybta tobanaad oo ah tan ugu dambeysa muxaadaraad tixana ah oo uu jeedinayo sheekh abuu cabdiraxmaan mahad warsame oo looga hadlayo tilmaamaha gabdhaha muslimaadka ah maxamed cali aadan ayaa warbixintaasi soo jeedinaya
bismi illaahi araxmaani araxiim
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
وبورك في النساء الفاضلات جميل يا ديار بأن تسامى بناتك بالدروس النافعات ترتارن قود أو كوة جهن قبلها مسلماتك waa xalqada tobanaad muxaadaraad taxana ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan oo ah tii ugu dambeysay ee tixanaha tilmaamaha gabadha muslimadda iyo kaalinta ay ku leedahay dacwada iyo jihaadka ayuu sheikhu kusoo gudbinayaa dardaaran guud oo ku socda haweenka muslimaadka ah sheekha ayaa ugu horreyn haweenka kula dardaarmay cabsida alleh isagoona kula taliyey inay ku qancaan kaalinta ay kaga aadan yihiin islaamka dardaaranka ugu horreeya ee aan isku dardaarmayno waa cabsida allaah iyo akhlaaqda wanaagsan nabiga sala allahu caleyh wasalam ayaa la weydiiyey waxyaabaha ugu badan ee dadka jannada geliya wuxuuna yidhi taqwa allaahi wa xusnu alkhuluq waxa ugu badan ay dadku jannada ku galaan waa taqwada allaah iyo akhlaaqda wanaagsan dardaaranka labaad eenu iskula dardaarmayno waa inay gabadha muslimadda ogaato kuna qanacdo kaalinta islaamka ku leedahay ee allaah iyo rasuulkiisa u qoondeeyeen aysan hor ordin allaah iyo rasuulkiisa allah subxaanah wa tacaala ayaa kala qaybiyey shaqada uu qof walba qaban lahaa ninka ragga ah shaqo ayuu islaamku u xilsaaray gabadha muslimadda ana shaqo ayuu islaamku u xilsaaray haddii shaqooyinkaas ay dadku iskaga dhex darsamaan ama ay dayacaan waxaa dhacaysa in mujtamaca muslimka ah uu ku yimaado dib u dhac sheekh mahad ayaa sidoo kale haweenka kula dardaarmay inay diinta islaamka bartaan gabadha muslimadda waa inay ku dadaasho waxbarashada diinta iyo cilmiga sharciga waana inay barato caqiidada saxan iyo waajibaadku allah ka rabo in badan waxaa dhacday gabdho wilaayaadka islaamka joogi jiray jihaadkana taageeri jiray kadib markii tashwiish lagu furay dhanka kale ka soo jeestay iyaga oo jihaadkii duraya mujaahidiintiin aflagaadaynaya waxaa keenayna waa jahliga ka haysta caqiidada iyo aqoonyarida ka haysatay fahamka diinka marka gabadhu ma ahan inay isku hadlayso sheekh ama ninkeeda laakiin waa inay iyadu si shaksi ah wax u barato siday isaga difaacdo shubahaadka imtixaanada adduunyadana ay kaga gudubto ugu dambeyn sheekha ayaa dardaaran guud u jeediyey mujaahidiinta kaasoo ku aadan wanaajinta haweenka muslimaadka ah waxaan kula dardaarmaynaa wiilasheenna iyo walaalaheenna mujaahidiinta ah inay wanaajiyaan la dhaqan gabdhaha walaalahooda waa inay ogaadaan in hooyooyinka muslimaadka iyo gabdhaha mujaahidiinta ay ku aadan yihiin dhufays adag iyo kaalin culus waa kuwa guryaha ka warqaba waa kuwa carruurta korinaya waa kuwa ducada iyo sadaqada iyo waxtarka mujaahidiinta la garab taagan waa kuwa allah dartiis ugu sabraya diyaaradaha cadow cabsida xanuunada iyo cidlada waa kuwa soo saaraya jiilalka cusub ee laga filayo inay islaamka qurbada ka saaraan ummaddana cisigeed u soo celiyaan muqadasaadkoodina u xoreeyaan sidaas awgeed waxaana laga rabaa in hawshay hayaan aan uga mahad celinno ku tixgelinno xaqoodana u ogaanno khayrka ku boorinno dhibka ugu dulqaadanno
sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa soo gebagabeeyey muxaadaraadka tixanaha ah ee ku socda haweenka waxaana dhammaan muxaadaraadkan ka faa'iidaystay haweenka muslimaadka ah
وأخلاقا وآدابا وفضلا يباهين الشموس الساطعات
guri ku yaala gabiley oo dhammaantiisa basbeelay ama gubtay ayaa waxaa si mucjiso leh uga badbaadiyay caruur yar yar ah oo ku jirtay guriga haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya gurigan ayaa waxaa ku jira carruur yaryar oo aanan socod gaarin balse allah mahadii waxba kuma noqon dabka guriga oo gubanaya carruurtuna ay ku jiraan ayaa waxaa dadka ku adkaaday inay galaan guriga si loo soo badbaadiyo ubadka balse waxaa la arkayay carruurta oo soo gurguurtay kadibna iyagoo badqaba soo gaaray ilinka hore ee guriga qaar ka mid a dadkii u soo gurmaday ayaa ka warramay qisadan ku saabsan carruurta ka soo badbaaday guriga dabku ka kacay iyagoo eed u soo jeediyey maamulka somalilan oo ka gaabiyey in gawaarida dabdemiska ay soo gaaraan guriga dabku ka kacay foosto biyaa laga darsada ma jiro hooyadama yimaadaan markaa waxa weeye ummadda waa in wadadeeda iyo biyaheeda iyo laydhkeeda dee la kaantaroolaa waxa weeyaan aad baan u dadaalay laakiin waanu baktin kari weyn waanu baktin kari weyn waanu ka quusanay bal guriga baktiya markii aanu ogaanay naloo sheegay inuu ilmo yar mataqaana guriga ku jiro kabacdi markaan ka quusanay biyo ku baktin kari weynay ilmihii yaraan u geli kari weynay unku ilmihii yaraayoo naqnaayoo mataqaana ama sagaal bilood ama toban jiray oo xigmadda ilaahay aan dee marka horeba aan gurguuran jirin ayuunbaa soo gurguurtay ilmihii yaroo halkan gurigan gubanaya afaafkiisa taagan ayaa kabacdi aanu aragnay gabadha xagga dambe xigta qaynaysa tiri jinkada gubanaysa jinkada gubanaysa dabeeto waa soo carro tan ku jira waan mooday saasana soo baxo tan waxaa xagga sare ka oroleysa dhigta sare ka oroleysa xagga sare weliba gudaha weliba oroleysa ma wanaagsan in carruurta keligood looga tago guryaha maxaa yeelay sidaan oo kale guriga waxaa ka kici kara dab ka dhasha korontada ama dhibaatooyin kale dagaalo ka dhan ahaa shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku ekeeyey saldhigga ciidamada shisheeye ee deegaanka arbacu oo ka tirsan deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose baay iyo bokol waxay xalay mujaahidiintu weerareen fariisinka askarta koonfur galbeed ee deegaanka maayafuulka ee duleedka baydhabo habeen hore ayay ahayd markii la weeraray ciidamada ku sugan degmooyinka xudur iyo waajid ee bakool mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim lagu soo qaatay tartanka shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ah kaasi oo la qabtay sanadkii kun afar boqol iyo afartanka hijiriga wariye zakariya cumar ayaa ka warbixinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي القرآن عزمة أمري من عثراتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات قرآني نمط حياتي mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad muuqaalada taxanaha ah ee silsilada khutuufu shareeca qaybta tartanka qur-aanka kariimka ee dhacday sanadkii kun afar boqol iyo afartanka hijriyada iyadoona qaybta isdaarkan lagu soo gudbiyey tartan dhex maray ardayda wax ka barata madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta aad daawanaysa isdaarkan xiisaha badan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa kuu muuqanayo arday si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka muuqato haybadda qur-aanka kariimka kaas oo lagu madalsan yahay inuu ka qabsoomo tartankan u dhexeeya ardayda wax ka barata madaarista ku yaala wilaayaadka islaamiga ah filimka ayaa inta uu socdo waxaa lagu soo qaadanayaa kelimad uu jeediya sheekh khaalid al xuseynaan taas oo ku saabsan fadliga uu leeyahay qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa القرآن أحبابنا الكرام هم مقدمون في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فهم يقدمون في الصلاة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أما في الآخرة فكذلك هم مقدمون في الآخرة فينبغي علينا أيها الأحباب الكرام أن نحاسب أنفسنا محاسبة دقيقة على كل آية نمر بها ونقرأها ونتدبرها ونتأملها حتى نكون كذلك الجيل والرعيل الأول الفريد
intaas kadib waxaa si toos ah loo gudagalayaa tartanka iyadoona ugu dambeyntii la abaalmarinayo ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka ardayga ugu horeeya ee kaalinta koowaad ka galay tartanka ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed xasan macalin waxaana uu u tartamayaa wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool ardayga labaad ee isna ku guulaystay kaalinta labaad ee tartanka ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed deekh ibraahim cabdi kaas oo isna u tartamaya wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool halka kaalinta saddexaad ee tartanka uu ku guulaystay arday lagu magacaabo axmed cabdisalaam kaas oo u tartamayay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sidoo kale waxaa abaalmarinta laga simay dhammaan ka qaybgalayaasha tartanka
وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين تنافس بين الصحاب في حفظ آيات deeq ibraahim cabdi walaayadan ku soodan bahay bukol tum isan juusa ka tartamaay إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا تنافس بين الصحاب xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qabataa tartanka u dhexeeya ardayda wax ka barata madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ah marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan halka warkan aad kala socotaan waa raadiyaha alfurqaan iminkana warka dibadda qaar ka mid ah bulshada carabeed ayaa ku baaqay in xiriirka loo jiro dowladda imaaraadka carabta sida warkaani uu ku faahfaahinayo maxamed muudi abuu muslim dad caraysan oo ka soo horjeeda tallaabooyinka ay qaaday dowladda imaaraadka ayaa baraha bulshada kaga dhawaaqay xamlo xiriirka loogu jarayo imaaraadka laguna qaadacayo wax soo saarkeeda dadkan caraysan ayaa waxay sheegeen in xiriirka loo jarayo imaaraadka ay timid kadib heshiisyada caadaynta isdabajooga ah ee xukuumadda dubay la yeelanayso maamulka yuhuudda waxay xuseen in joogtaynta xiriirka imaaraadka ee maamulka yuhuudda timid xili gumaysiga yuhuudda ay xadgudubyo ka wadaan magaalada qudus isaga oona ka hor istaagay muslimiinta inta lagu guda jiro bisha ramadaan in ay ku cibaadaystaan masjidka al aqsa dowladda imaaraadka carabta ayaa heshiisyo badan la gashay maamulka yuhuudda kuwaas oo ku saabsan xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimo kale tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii koowaad ee dhex maray labada dhinac sanadkii lasoo dhaafay maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada qudus iyo deegaano badan oo ka tirsan dhulka falastiin ka dhacayay iska hor imaadyo culus oo u dhexeeya dhalinyarada reer falastiin oo dhinac ah iyo booliiska gumaysiga iyo yuhuudda sida xoogga ah loogu deegaameeyey dhulka falastiin ciidamada yuhuudda ayaa xirxiray boqolaal dhalinyaro ah oo ka soo horjeeda boobka iyo xadgudubka ciidamada gumaysiga ka wadaan dhulka falastiin iyadoona ay sidoo kale dhaawaceen tobanaan ka mid ah dadka muslimiinta ah ee reer falastiin dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay si toos ah u bilowday kabixitaankeeda afghanistan taliyaha ciidamada maraykanka ee duulaanka ku qaaday wadanka afghanistan ayaa sheegay inay si toos ah u bilaabatay kabixitaanka maraykanka ee afghanistan xarumihii iyo agabkii militari ee ay lahaayeen ay ku wareejinayaan askarta xukuumadda kaabuul miller ayaa sheegay inay fulinayaan go-aankii madaxweynaha maraykanka joe baiden ee ahaa inay soo gebagabeeyaan dagaalkii ugu muddada dheeraa ay kaga jireen wadanka afghanistan maraykanka ayaa diyaarado militari u diray afghanistan si ay u ilaaliyaan amniga ciidankooda muddada ay ka baxayaan gudaha wadankaas iyagoo tilmaamay dagaalkan daba dheeraaday uusan ahayn mudnaanta maraykanka maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha maraykanka joe baiden ku dhawaaqay in ciidamada maraykanka laga soo saarayo afghanistan kadib dagaalkii ay halkaas ku qaadeen wixii ka dambeeyey weeraradii kow iyo tobankii seteembar miller ayaa sheegay diyaaradaha militari in ay ilaalinayaan ciidankooda ka baxaya afghanistan isagoo xusay inay taageeri doonaan askarta xukuumadda kabul tan iyo labada kun sideed iyo tobankii ayuu miller hogaaminayay ciidamada maraykanka iyo kuwa nato ee duulaanka cadowtooyo ku qaaday wadanka afghanistan warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa